الحمد لله الغفور الودود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود وعلى آله وصحبه وكل من تمسك بالحبل الممدود أما بعد walaalaha muslimiinta ee maqlahaya iyo muslimaadkaba assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu salaan kadib kelimadu insha allahu tacaala waa kelimo kooban oo ku saabsan dowr lculamaai fi inxiraafi alumma kaalinta ay ka qaataan culummadu badbaadinta ummadda culummadu in badan bay ka hadleen laakiin hadda waxaanu wax ka tilmaamaynaa kaalinta ay ka qaataan wadaadaxumuhu ama culamaa u sugu ay ka qaataan ummadda dhumanteeda iyo baabeeda iyo halaagsankeeda sida la og yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala dunidan bashariyadda wuxuu ku bilaabay ambiyo iyo rusul buu ku bilaabay ayagaasuuna ku khatimay oo aduuna adduunkan iyo basharkaba u horreeyey noolahan hadda basharka ah ee insaanka ah adduunkan lagu camiray iyo dhulka lagu camiray hadday adduunku gabagaba noqdana ambiyaa u dambayso nabiyullaahi maxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi iyo nabiyullaahi ciisoo dee aakhiru zamaanka soo degi doona waa lagu khatimay taa macneedu marka waxay tahay dadkan bini aadamka iyo bashariyaddu haddaan oo ama shahawaad iyo shubahaad ay galaan ummaddii muslimiintii maalinkaasaa loo yaabaa culamaa uu suu niman loo yaqaan oy salafku in badan ka digeen oo dhib badan ayaa dunida maanta buuxshay meel kastana dhooban sidaa darteed ba alimaam ibnulqayim raxmat ullahi tacaala calayhi wuxuu yidhahdaa culamaau suu jalasuu calaa baabi aljanna yadcuuna annaasa ilayha biaqwaalihim wayadcuunahum ila annaari biafcaalihim fahum fi suurati adillaa'u wa fi lxaqiiqati qutaacu turuq kitaabkiisa alfawaa'id safxada siddeetan iyo koobaad buu saa ku yidhaahdaa culamaau suu culamada xun een cilmigooda ku dhaqmin ee shahawaadkii shubahaadku qaateen shaydaanna u harkaagaogtay waxay fadhiisteen buuri albaabihii jannaday fadhiisteen dadka aqwaashooda iyo afka macaan bay ugu yeedhaan afcaashooduna naar bay ummadda ugu yeedhaysaa qowlka iyo hadalka macaani aayad iyo xadiid iyo qiyaas wanaagsan buu ku hadlayaayoo markaad dhegaysato waxaad leedahay show ninku waa nin culumaa hadhow qaab dhaqankiisi iyo qaabku u dhaqmahayo wuxuu samayn iyo mawaaqiftuu qaadanaya markaad aragtana wuxuu noqonayaa nin ummadda naar ugu yeedhaya markaasuu wuxuu yihi fahum fi suurati adillaa'u muuqaalka kore iyo isha kore raayulcaynka waxay u muuqdaan niman ummadda wax tusayo daliiliin ah laakiin xaqiiqadu nimankaasi waa qutaacu turuq buuhi idan culamaau suu waa qutaacu turuq ninka nooryaanka ee burcadka ee waddooyinka fadhiista ee haweenkii iyo dadka masaakiinta wax ka buubsada waxaa ka daran wadaadka ummadda waddada iyo dhabbihii jannada aaday u fadhiistay kadibna diinta ka inxiraafinaya mawaaqif baas iyo waxaan loo baahnayn ummadda ku lugaynaya kaasaa marka ka mudan magaca ah qutaacu turuq nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi maalin buu saxaabada uga sheekeeyey dajaal iyo fitnadiisa saxaabadu arrintaas aad iyo aad bay u ta'hiiriso waa ka hadleenoo waa ka niqaasheenoo waa isweydiiyeen marka khawf badan iyo cabsina waawsha waa ku reebtay markaasuu nabigu yidhi hayru dajaali akhwafu calaa ummatii min addajaal dajaal waxaan ka ahayn baan ummaddayda oga cabsi badnahay buuhi dajaal wax dajaal ka daran baa jira oo ummadda oga daran isagoo suubanuu salawaatullaahi wasalaamu calayh fii axaadiisa saxiixa ku yidhi fidno ka weyn dajaali ma jirto oo fitinka dunida ka dhacoo dhanba waxay hordhac u yihiin iyo gogolxaad fitnooyinka dajaal ee soo socda fitnadii nabiyullaahi aadam xilligiisa dhacday ilaa yowm qiyaami saaca waxaa dhacaya kulli gogolxaad waxay u yihiin fitnatu dajaal axaadiis baa macnaha ku sugan hase ahaatee dajaalka nooca dad ka dhib badan baa jira dadka iyo ummadda dhuminteeda dadka ayagaa nabi wuxu uhi waa ala'imatu lmudiluun waa a'immada iyo hoggaanada iyo culummada iyo cubaadda iyo umarada dadka dhumiye ee fasahaadiya wey sidaa darteed baa lacanad ilaahay subxaanahu wa tacaala ku riday dadka noocaasee xaqa ka been sheega diintan aan dhabta ka sheegin ina aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati waalhudaa min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi lkitaab ulaa'ika yalcanuhum allahu wa yalcanuhum allaacinuun kuwa aan xaqi markaanu soo dejinay ummadda una cadaynay xaqa asagaa qarinay maa anzalnaa min albayinaati waalhudaa xaqa asaga ayay daboolayaan oy qarinayaan horta aysan ka sheegaynin kuwa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala lacnada iyo malaa'igtiisi iyo ahlu khayrka iyo mu'miniinta wax lacnadaba ila aladiina taabuu wa aslaxuu wa bayanuu fa ulaa'ika atuubu calayhim wa ana atawaabu araxiim laabudda min bayaan xataa tawbada ninka caalimka ah iyo ninka wadaadkee waxyaqaan ee xaqi ka gaasiray ama gowgowray ee runta aan ka sheegin ku tawba ma aha ninka faasiq ee caadiga ah tawbadiisu waa ka duwan tahay waana ka adag tahay idan ila aladiina taabuu ka toobadkeenee dembiga ay galeen iyo dulmiga iyo fasaadka iyo kitmaanulxaqi wa bayanuu islaaxu waa maxay waa islaax maa afsadu waxay fasahaadiyeen ay kharibeen waa inay ay hagaajiyaan oy dib wixii u dayactiraan oy habeeyaan wa bayanuu xaqi ay qariyeenna haddana waa inay caddeeyaan ay ku ilaa howlahaasi ay la yimaadaan oy waxaa islaaxiyaan toobadooda towba saadiqa ama maqbuula ama aha cinda jumhuuri ahlilcilm idan dadka ayaga ah adduunka maanta waa buuxsheen ilaahay subxaanahu wa tacaala fitnadooda iyo dhibkooda ummadda muslimiinta ah ha ka badbaadiyo ziyaad ibnu xudayr oo taabici jaliil ahaa ayaa cumar bnu khataab baa wuxuu ku yidhi hal tacrifu maa yahdimu alislaam ma taqaanaa ziyaadow diinta islaamka waxa dumiya ee tirirkeeda siiba qultu laa yaa amiira almu'miniin garan mahaya buuro ma aqaan qaala yahdimuhu zallatu caalimin wa jidaalu munaafiqin bilkitaab wa xukmu la'imati almudiliin waxaa buriya oo islaamka buriya oo baabiyo dumiya nin caalim oo khaldamay zallatu alcaalimi waa zallatu alcaalam baa la yidhahdaa ninka caalimka khaladkuu khaldamo iyo fasaadkuu sameeyey ummadda oo dhan baa la halaagsanta leanno durkiisu iyo fasaadkiisu waa mutacaddi qaasir ma aha asaga wax ku kooban ma ahee ummadda kale iyo bulshadu saamaynaya waxyaabaha marka diinta islaamka dumiye baabi'iya wadaad khaladkii iyo fadwo kharibana uu la yimid sidaynu amsile keeni doonno ayaa ayaa ka mid a qaybta saddexaad mid munaafiq ah oo diinta barta oo yaqaan laakiin aan ku dhaqmaynin una barto ummadda inuu ku fasahaadiyo oo markuu meelaha idaacadaha fadhiya iyo maxaafisha iyo mu'tamaraadka diintii sheegahaya xagganna marka shubahaad sii daynaya oo kitaabkii aayadaha qur-aanka gabaad ka dhiganhaya oo ku doodahaya fasaad kale iyo munaafiqnimo kale iyo kufri iyo xiqdi iyo xumaan ay u qarsoon tahay maxalu shaahidku hadda waxaa weeye zallatu alcaalim iyo wa xukmu la'imati almudiliin a'immada xukumkooda a'immadaasoo ummadda dhumiya hogaanada oo cubaadda iyo culummada loo jeedo ama umarada iyo xukaamta loo jeedo labaduba ummadda waa dhumiyaan saa darteed bay culummadu waxay yidhahdaan ninka caalimka khaladkiisu iyo zalladiisu sakiiraba ha noqoto idan waa zallatu alcaalam waxayna isu beddeshaa ilaa kabiiratin min alkabaa'ir sida arrinka uu fafaahiyey alimaamu shaatibi fii kitaabi almuwaafaqaat iyo ictisaamkaba sidaa darteed buu ibnu cabdilbar wuxuu ku mithaaliyaa ninka caalimka khaladkiisa iyo wuxuu galo inay la mid tahay doon badweyn dhex socota oo markaa jabtay doontu mar hadday jabto oy qallibanto iyadoo badweyn dhex socota yakliqu macaha khalqun kasiir ninka caalimkaa marka waa inuu is ilaaliyo oo diintiisa uu si fiican ooga turjumo alla uu ka cabsado hadday cabsi bini aadam iyo howlo kala galaan waa inuu wixii caddeeyo anugu waan cabsaday hawshaasi anugu kuma jira raalli ahalla u yidhaahdo laakiin cabsidiisii iyo fulaynimadkiisii iyo fasaadkii galay iyo shuubadii iyo shahawaadkii galay inuu shaar diinad u geliyo ummaddina saa ku fasahaadiyo wax loo baahan yahay ma aha ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka cabsadeen culummada meel kastoo joogaanba salafku raxmatullaahi tacaala calayhim xataa iyagoo la ikraahay oo masaa'ilka qaarkood intii ikraaha ay ku dhacaan ay ku khaldamaan kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala rugsadiisii ay u furan tahayba bay u arki jireen inay xaqa caddeeyaan imaam min a'immat ahli alcilmi waalxufaad waalmuxadisiin ka tirsanoo min shuyuukhi tirmidi wagayrihi ah ayaa fitnadii khalqu lqur'aan ayaa la yidhi ilaa ilaa waa inaad tidhaahdo qur'aanku waa makhluuq waa kalaamullaahi makhluuq haddii kale surkaa lagaa goynhayaa waa lagu cadibahaya way qabteen oo way cadaabeen kadib arrintii buu ku dhaco ruksadii buu qaatay man kafara billaahi min bacdi iimaani anu ku kufrino kufrigoona ku dhacnay oo kalaamkii ilaahay baan ku sheegnay inuu makhluuq yahay min almakhluuqaat kufrigaas ilaahay baan oga noqonnay waa ka toobad keennay isagoo ruqsad u bannaan tahay ayuu wuxuu u arkaa inuu kufri ku dhacay maxaa yeelay wadaaddo qabaa jira ninka caalimka ah ma ruksa qaadan karo masaa'ilka rukhaska ah ee noocaasoo kale ah ma qaadan karo culumaa qabta maxaa yeelay waa deenahay dayashadii ummadda iyo indhihii ummadda weeye hadduu asagu marka tarkhiiska iyo rukhaska uu qaato ummad baa ku fasahaadaysaa darteed ba culum waxay qabaan oo ay leeyihiin ambiyadoo kale haddii la ikraaho la qasbaay inay kufri ku dhacaan ama ku hadlaan ooma bannaano saa darteeda nabigu wax kastoo lagu sameeyo iyo musaawamo kastoo lala gala uusan yeeli jirin muhiimaddu waxaa weeye ninka caalimka ah waa in meeqaanka iyo diinkaasi waxyigaa iyo tawxiidka u ilaaliyo rukhaska ummadda fasahaadinhayeen kaasirada noqonayninna wuu iska ilaaliyo nabigu salawaatullaahi wasalaamu caleyh waxaa kaloo ka sugan inuu odhan jiray akharu munaafiqi ummati quraa'uha ummaddayda munaafiqiinteeda u badani waxaa weeye kuwa quraada ee wax akhriya ee wax yaqaan ama culummada ama qur-aanka yaqaanaba haddii marka nifaaqa nifaaqii asqarkaa lagu xambaaro riyaha iyo sumcada loo jeedo xadiidku marka calaa idlaaqii buu noqonayaa aad bay hawshaa ugu badan tahay wadaadaha iyo dalabada iyo dadka waxbartaba haddii nifaaqi akbarkaa loo jeedana aakhiru zamaanka lagu xambaaraayo xilliga aakhiru zamaanka la gaadho dadka wax akhriyay ama diin ha akhriyeen iyo cilmi islaam ama mid maadi ha akhriyeen qiraa'adaasa qiraa'a mudlaqa caama laga dhigiyo dadka waxbartay baa maanta ugu nifaaq badan caamada iyo dadka masaakiinta iska reer miyiga ah ayaa ka daacadnimo badan oo daacadnimada ay kaga badan tahay dadka reer magaalka ama dabaqada musaqafiinta ee mutacalimiinta ah nifaaq iyo muxuu ahaaye diin la-aan iyo kufri iyo ilxaad iyo calmaaniya dimuqraadiya inta reer xumaysoo dhan baa ku badan culummada ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka cabsadeen xilkoodaana si fiican ha u guteen ummaddaas aakhra in la weydiinna ha ku talagaleen falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin falanaqusanna calayhim bicilmin wama kunna haa'ibiin alimaamu almucallimi cabdiraxmaan ibnu yaxya almucallim alyamaani ayaa ka calaacalayay xilligiisii wadaadihii joogo quraabata sitiina caaman ka hor wadaad dhintay weeye raxmatullahi tacaala caleyh wuxuu leeyahay wa kaanat albaliyatu alcudmaa waalraziyatu alkubraa qilatu alculamaa wa taqaacuduhum can nusrati alxaq maa bayna khawaarin yakhaafu annaas ashadda min khawfi illahi subxaanahu wa tacaala wa jabbaarin yargabu fi alshuhrati waalsumca waaljaah wa maftuunin yuxibu alxutaama wa khawfa alfitaam ama wayakuufu alfitaam wayakhaafu alfitaam idan wuxuu leeyahy beliyada u weyn iyo muskilada nagu dhacday iyo rasiyada aan laga kabanaynin waxaa weeye culummadii baa yaraatay culummadii khullaska ahaa ee mukhlisiinta ahaa ee daacadda ahaa ee diinta ka run sheegayay baa yaraaday waxaa ka daran bur wa taqaacuduhum can nusrati alxaq xaqa inay u gargaaraan oy garab istaagaan bay ka fadhiisteen waxay u qaybsan yihiin nin khawaar ah oo fulayo haadkarooroo wadna weyne ah oo dadka ka cabsanaya aan sheegi karin oo xaqin ka cabsado mid ka daran buu bini aadama ka cabsada mid yidhahdaa biilkii baa laga goosan iyo mid xabsi iyo xadhig ka cabsada iyo mid dana kaleba tixgeliya intaba waa leeyihiin waxay kaloo u qaybsan yihiin oo kamida tabaqaadki iyo asnaabtii wadaadihu sheekhu ka calaacalayay jabbaarin yargabu fi shuhrati waalsumca waaljaah nin jabbaar ah oo mutakabira oo xadgudbo iyo jaah iyo sharaf uun raadinayo diinkiisii aan daacad ka ahay waxaa kaloo soo raaca buuha ka mida asnaabtaasi maftuun yuxibu alfitaam yuxibu alxutaama wa yakhaafu alfitaam nin jecel adduunyada adduunyadaasuu doonahayaa diinkaa uu bartay iyo cilmigaas iyo waxyigaa uu bartay ee dhaxalka nabi maxamed ah oo dhanba wuxuu ka doorbidahayaa adduunya yar oo bidhbidh ah oo berrita laga tegahayo wuxuu ka baqayaa dadku inay xooguu biilkaa ka goostaan ama caadadiiba uu ka goo dhaqanka xumaa kitaabkii sadcu dujna fii fadli bidcati can sunna ayuu saa ku yidhahdaa sheekhu sabxada toddobaad ilaa sideedaad culummadu aad bay u yaraadeen bal alimaam almucallim alyamaani hortii bay culummadu ka calaacaleen qarnigii sideedaad taqriiban bilowgiisii ama ama kala barhkiisii alimaamu dahabi baa wuxuu leeyahay faqad wallahi cama alfasaadu wadaharat albidacu wakhafiyat الsunan waqala alqawaalu bilxaq bal low nataqa alcaalimu bisidqin waikhlaasin caaradahu ciddat min culamaaءi اlwaqti walamaqatuuhu wajahaluuhu falaa xawla walaa quwata ila billah siyar aclaami nubala mujalladka afar iyo tobnaad sabxada boqol lixdan iyo lix buu saa ku yidhaahdaa wuxuu leeya ilaahay baan ku dhaartay fasaadkii iyo dulmigii iyo diinla'aantii baa dunida hadheeyey bidcooyinkii baa soo baxay oo daahiray sunnadii nebi maxamed baa cagta hoosteda la geliyey wa qalla alqawaalu bilxaq xaqa wax sheega ummadda u sheega oo ku celceliya oo ku aadimo badiya ayaa maanta aad iyo aad u yar buudhi iska bada'aya inay yaraatay xataa intii yarayd iyo wixii ka soo hadhay ilaahay caymiyey hadday shayga xaqaa ku hadlaan culummada adduunka markaa joogto o dhan baa ku kici buuri bal low nataqa alcaalimu bisidqin wa ikhlaas caaradahu waxaa mucaaradi oo ka hor iman oo bushiyahaya mabda'iisi iyo diinkiisiba ama takfiir iyo khaarijinimo iyo deg degdeg iyo tahawur iyo muxuu aragtay gaabni waxaasoo dhanba ku tuhmaaya ciddatu min culamaa'i alwaqti jamaaco iyo koox badan oo ka mida culamada walamaqatuu waa la colooba aluuhu jahli bay ku xugun xama yaqaano waa jaahil mutasarric ay leeyihiin falaa xawla walaa quwata ila billah idan arrinkaasi markaa ay waa hor culamadu ka hadleen haddee maanta maxaad moodaa haddee nas'alu allaha asalaamata waalcaafiya wa min annaasi man yujaadilu fi illahi bigayri cilmin wayattabicu kulla shayطaanin mariid kutiba calayhi annahu man tawallaah faanahu yudiluhu wayahdihi ila cadaabi asaciir idan waxaa ka mida dadka ilaahay diinkiisa subxaanahu wa tacaala qolyo ku murmahaya bigayri cilmin tawxiidkii iyo xaqii buu rabaa inuu isha ka rido oo uusan si fiican u sheegin oo waa markaa caalim su sayi'a weeye aan xaqii ka turjumayn si dhab ah wa maca daalika waxaa lagu salidaa shaydaano shaydaan kasta iyo mid kastoo meel istaaga oo dhumiya ayuu dabagelahayaa idan waxaa weeyaan ruuxa muslimka arrinkaas waa inuu u digtoonaado iska jiro caalim caalim ma aha wadaadun wadaad mee wadaadii waa kala baxeede diinkaada ruuxaad ku aamina ama aad ka qaadan inaad ka fiirsata weeye caamadu iyo dadka aan aqoonta badan lahayn waa inay kala doortaan wadaadaha soy waajib tahay inay diinkaba bartaan oy soomaalidu tidhaahdo raganimada rag looma dhiibto haddana hadday aadda' la wax baran waayeen culummada ay wax weydiinhayaan ama diinka ay ka qaadanhayaan ha iska fiiriyeen nabiga salawaatullaahi wasalaamu xadiidka anas iyo kayrkii waxaa ku sugnaa waxaa lay nebi maxameduu markuu fasaadku bato oo dulmigu bato oy tabartu yaraato goormaanu amarka iska daynaa bilmacruuf wanahyi cani ilmunkar ay uu naga dhacaaya oo uusan waajib diina markaa uusan nagu ahayn nabigu wuxuu ku jawaabay idaa dahara fiikum maa dahara fi lumami qablakum ummadihii idinka horreeyey wixii ka daahireen fasaad ama xumaana marka muslimiintu ay ku tilmaanadaan oo laga helo marka ayada ah wax badan baa idinka dhacayo naftiinuun ku urursada fa qiila fii daalika waxaa nabi maxamedow wamaa dahara fi lumami qablana ummadihii naga horreeyey maxaa fasaad oo ka muuqday kaasoo keenay in markaasi waajibaad badan ay ka dhacaan naftoodana markaa ay ku gaabsadaan nabi wuxuu dhi idaa dahara almulku fii sigaarikum waalfaaxishatu fii kibaarikum waalcilmu fii radaalatikum waalcilmu fii radaalatikum cinda daalika ayaad joojinaysaan nin kastaba naftiisa ha ku gaabsado xadiidka ibnu maajah iyo axmed iyo taxaawi baa soo saara waana xadiid xasana alxaafid alciraaqi baa taxsiiniya sanadkii sanad busayri fi zawaa'id ibn maaja waa saxiixiya saaxibu anis asaari fi takhriij alaxaadiis alwaarida fi fatxi albaarina waa taxsiiniya xadiid xasana weeye idaa dahara alidihaanu fi khiyaarikum waa riwaayo kale haddii culummadiinnu iyo dadka akhyaarta ay mermeeriyaan mooryaanta iyo tuugta iyo calmaaniyiinta iyo murtadiinta ay runta u sheeg dahara alidihaan waxaa weeyaan waa xaqii in isha laga rido aan laga run sheegin oo loo mujaamaleeyo oo mudaaraad iyo asaga ah marka xilligaa la gaadho ayaad hawshan ka tegi kartaan shaahid kaleo xadiidku uu leeyahy waxaa ku yimid idaa daahana khiyaarukum fujaarakum akhyaartiin iyo culummadiin murtadiinta ama fasaqada ah maalinkaasaa diinka loo yaabaa idan culummadii iyo ruwaadii xadiidka wariyey waxay ku fasireen kelimada ah idaa waalmulku fii sigaarikum iyo walfiqu fii rudaalatikum waxay ku fasireen mulkigu iyo boqortooyada iyo maamulka iyo talada muslimiinta hadduu la wareego fasaqa ay la wareegaan haa ulaahi hum sikaar sikaartu waa ahlulbidaca iyo fasaqada iyo fajarada loo jeedaa sida awsaaciyo cabdullahi mubaarag bay ku fasireen amaa fiqiga galay fi rudaal waxaa loo jeedaa markay culummadu fasaqa noqdaan oy fajara noqdaan tuuga iyo mooryaan ka daran ay noqdaan marka mooryaan diineed ay noqdaan iyo burcad shaar diideed wata ay noqdaan markaasaa loo yaabaa marka alfiqhu waalcilmu fi asigaar waxaa weeyaan waa alfiqhu waalcilmu fi alfasaqati waalmujrimiin sidaasuu marka ku fasiray raawiga xadiidka wariyey ilaahay subxaanahu wa tacaala ha laga cabsado dacfi kastoo ku haystaay iyo dhib kastoo ku haystaay xaqa in laga been sheega ma aha nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi asagoo marxalatu listidcaaf ku jira ayaa waxaa lagu soo dejinayay fasdac bimaa tu'mar wa acrid can ilmushrikiin waxaadna ogtihiin muslimiintu saddex marxalay maraan marxalatu alduhuur waalquwa iyo marxalatu aliltibaas waalfitna iyo marxalatu alindiraas waalfatla saddexdaa marxalay maraan mid kastaba waajib gooni ah iyo qaab loo caana dhigto oo loo arrafaqashaa jira haddii marka marxalatu duhuur la joogo oy muslimiintu awood malatarinaga yihiin oy gaaladu gacaankuga batahay sunnada iyo tawxiidkiiyo xaqina bannaanka yaalloy bidcadu qarsoon tahay qaab loo muxuu ahaye loo hadlo ama diinka loo fasiro ama camalka loo gudbiyaa jira iyo cilmigaba haddii marxalatuliltibaas la gaadho walfitna waa markaa hadda aynu maraynee oo baatilkiiyo xaqi baa isku darmaday tawxiidkii baa shirki noqday shirkigii baa tawxiid laga dhigay munkarkii baa macruuf ah macruufkii baa munkar ah sunnadii baa bidco noqotay bidcadayna sunnay noqotay mu'minkii mujaahidka ah baa khaariji iyo takfiiri dhigiyacabo balaaye ah mooryaankii iyo mulxidkii calmaaniga ahaa baa muwaxida ama ahlu khayr ah waxaasoo dhan baa yaa isku darmadayoo waxaa weeyaan iltibaas baa dhacay cinda aliltibaas daawadu waxaa weeye xaqa in la caddeeyo inaad marka fidnada ay jirto iltibaaskaana uu jiro xaqa in la caddeeyo weeye marka xaqina saa kaaga dhici maayo waa in la caddeeyo haddaan maalinka ayada ah nin kastoo muslima wax garanaya uusan xaqa caddaynin oon la saafsaafin oon shaaca laga qaadin waxaa soo degdegi marxaladii indiraaska ahayd alindiraas waalfatra ayaa soo degday oo dadkii muslimiinta ah ee jiilkii soo kacay iyo dhallinyaradii marxaladaasay ku barbaareen oo ku kobceen oy ku hana qaadeen maalinkay marka indhaysteen oo wax garteenba adduunkii oo khariban oo shirkigu tawxiid yahay oo tawxiidku shirki loo yaqaan oo sunnada bidco loo yaqaan oo ruuxa walaalkae muslimkae walaalkaa ee kuu yimid loo yaqaana ajnebi iyo mujrim loo yaqaan ayuu indhaystay waxaasuu ku tagahayaa idan marxalatuliltibaasu hadda aynu ku jirro indiraaskii way lama gaadhine badbaadadu waxaa weeye tibyaanu alxaqi jihaadu alkelima haddaaman la awoodin weeye aljihaad bisayfi wasinaan walxamdu lilaahi labaduba maanta waa la awoodaa calankooduna waa taagan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala midhahooda hana tuso selafku ridwaanullahi tacaala calayhim asadcu bilxaqi dhaqanay nabiga ka qaateen buu ahaayo waa ku dadaali jireen diin iyo wuxuu ahaa manhaj ay ku barbaaraan buu ahaa bal xataa cala alumaraa'i waalxukaami aljawara inay xaqa u sheegaan aysan u badxin dhaqan bay u lahaayeen bal masaa'il iska yaryaroo maanta marka loo fiiriyo masaa'ilka laga mudahanaynayo ka yar yar ayaa ay salaf ku dhiiran jireen inay hawshaa caddeeyaan amaama mala'in amaama mala'in min annaas wa amaama aljamaahiir abuu saciidin alkhudri waa xusuusataan reer bani umaye inuu ku inkiray taqdiima alkhudba cala asalaa salaada ciidda inay khudbadu dambaysaan laysku ogaa oo sunnadii nebi maxamed iyo saxaabada baa ahayd kadibna ayagaa hormariyey shacabkii baa ka kala darirhayo fasaadkoodii iyo ijraamkoodii baa batay ummadduna waa qoonsatay marka si khudbadooda loo dhegaystay soo hormarin jireen khudbada marka waa ku inkiray maxaa yeelay nin taabica istaagay markaasuu ku inkiroo yidhi waa sunnadii baad baddasheen abuu saciid maalin maalmaha ninkaasuu taageeray asaga laftirkiisu waa asagii marwaan iska laalaadsay yidhi khayarta wallaahi sunnadiibaad baddashay ee waxaan jooji waa baatil xaafid ibni xajar xadiidkaa markuu tacliiqinayo fatxulbaariga wuxuu yidhaahdaa wa fiihi inkaaru alculamaa'i cala alumaraa'i idaa sanacuu maa yukhaalifu sunnah waxaa ku sugan culummadu inay inkiri jireen oo ay diidi jireen oo radin jireen xataa xukaamtii umarada susuuban ama kuwan maanta joogay murtadiintaa dhaamayba markay sameeyaan wax sunnada khilaafsan ka warran wax sunnada khilaafsan bay salafku u istaagi jiray in la radiye fa kayfa idaa qannanuu alqawaaniin wa cataluu alaxkaama waasharaa'ic nimadii diintii beddelay ee gaalo gacal iyo garab ka dhigtay ee qawaaniin dejiyey ee axkaamtii tacdiiliyey ee sharciga ilaahay ku tuntee tuuray ee diintii minjaxaan mucaawiya ibn abi sufyaan radia allahu tacaala canhu in imaama qiimo badan oo meligu ayuu ahaa awalu muluki bani umaya saxaabi jaliilah hase ahaatee meelaha lagu qoonsaday baa jira maalin maalmaha ka mid a ayuu shaam ka istaagay iyo dimishqa masaajid buu ka istaagay markaasuu khudbeeyey inama almaalu maaluna waalfay-u fay-una man shi'na acطinaahu waman shi'na manacnaah saasuu saddex khudba ku celiyey jumcahuu saa ku khudbeeyey waa laga aamusay jumco labaad buu intuu ku celiyey waa laga aamusay tii saddexaad baa nin aan suu hawshaba ka warqabin baa soo istaagay oo hadalka aad iyo aad u dulqaadan waay oo dhibsaday maalka annagaa iskale fay annagaa iskale ninkaanu doonnaanu siinaynaa kaan doonna waan u diiday istibdaad bilamwaal ayuu nin baa istaagay marka ka mid a jamaacada khudbadoo socotoon dhammaanin ayuu ka dhex istaagay laabudda min inkaari almunkar markaas wuxuu ihi man wuxuu yihi almaalu maaluna waalfay-u fay-una man xaala baynana wa baynahu xaakamnahu biasyaafina buu ilaahay baa iskale almaalu maalullah waalmaalu maaluna waalfay-u fay-una man xaala baynana wa baynahu xaakamnaahu biasyaafina buu ninkii noo diida maalkuu nabiguna siin jiray ee saxaabaduhu si fiican noogu qaybin jireen iyo muxuu ahaaye khanaa'imtii iyo faygii sidii garsoorkii cadligii islaamka lagu qaybin jiray haddii aad la goy noqoto ina abi sufyaanow xaakamnaahu biasyaafin waa innooleeyey allaha nooleeye khudbeeyey wax yac yidhaahda ma arag tii labaad baan ku ceshay wax yac yidhaahda ma arag laakiin middan dambe ninkana iridayey buu idhi khayr allaha siiye wuxuu idhi waxaan maqlay xadiid baa nabiga ka maqlay oo hadda marka la iradiyey baan xusuustay buu idhi saya'tii qawmun yatakallamuuna falaa yuraddu calayhim isugu tuuraan idan waxaa weeyaan oga jeedaa yacni xaqa in la sheego umarada iyo xukaamta nin kastoo khadamaba si badrheedh ah wa amaama almala'i waaljamaahiir wa fi lkhutab wa fi lacyaad la radiyaayo dhaqan salafaya laakiin maanta waxaa iska jiraba ninkii xaqa ummadda u sheegay yuhayij alcawaam cala alumaraa'i waalxukaam baa caalam alcarabi ka jira innaguwa murtadiinta ina haysata iyo gaalada waaweynba xaqa in loo sheega lama ogolo ninkii la odhan jiray ibnul ashraf kacab ibnul ashraf waa kii la dilay ogeyde hase hase ahaatee xilligii mucaawin abi sufyaan oo amiirka ahaa ayaa maalin maalmaha israa'iili aan fi ahayo dayib iyo inuu reer bani nadira weliba aan u malayn ayaa wuxuu yidhi ninkaasi waxaa lagu dilay khadaran khayaana lagu dilo waa la siray si raganimale looma dilin khayaana lagu sameeyey saxaabigii maxamed maslam oo nin waayeelaa meesha fadhiyey mucaawiya hadalkaa muusan radin waa ka aamusay boqoradu waxyaaba badan bay marka ka mujaamaleeyaani saxaababa ha noqdeen marar badan baa ninka meliga ah ayuu wuxuu samaynhayaa ummaddu iisan kaa yaacin iyo shacabku iisan ku qoonsanayo waxyaaba badan kursigiisa ayaa marar badan uu tixgelin ayaa isagoo laga yaaba dhanka inuu xaqa xaqa u badan yahay arrintii muusan radiin waa ka aamusay waxaa kaloo dhici karta mucaawiye inuusan arrinkaaba xog badan uusan ka haynin baa dhici karta maxaa yeele isagoon soo islaamin ayaa ninkaa la dilay waa horayna ahayadoo marka xilli baa laga joogay xadiis badan baa la ilaaway laakiin maxamed muslam oo raggii dilay ka midka ahaa yaa wuxuu ku yaa xanaaqo aad u kullaaday fa qaala yaa mucaawiya ayugadaru rasuulu llahi cindaka walaa tunkir fawallahi laa yudilunii wa iyaaka sakfu beytin abada walaa yakhluu lii damu hada ilaa qataltuh cabdullahi ibnu wahab baa soo saaraya bayhaqi fi dalaa'il bisanadin saxiix waa ahar sugan weeye wuxuu ku yidhi mucaawiyow ma nebi maxamed baa agtada lagu xukumaya inuu khaa'ina ama wax dhagray ama ballanburiska uu ku fiicnaa lagu sheegay markaasaadan inkiraynin wuxuuhi ilaahay baan ku dhaartay adiga mucaawiye oo boqorka ah iyo ninka hadalka yidhiba laba xugun baa idinka qa amaa adigu soo ma aha intaan noolahay guri aad fadhidee goobaad fadhido ilaahay baan ku dhaartay soo fadhiisan maaya buuhi anigiiyo adigu saanqaaf iyo guri iyo gambool wada hoos fadhiisan mayna buuhi intaan noolahay ballan ilaahay baan ku qaaday midda labaadi ninka hadalkaa ku hadlay buui haddaan mee cidla ah ka helo ilaahay ballankii baan qaa inaan dilay buu dhiggiisa aan bannaystaa idan sidaasay selafka ugu adkayn howlaha ayaga ah ninkii marka hadalkaa ku hadlay waagi dambe isaafu samaystay iyo waardiyaal suuqa iyo magaalada uma soo dhaadhici jirin ilaa uu hubsado saxaabiga maxamed muslama ah inuu magaalada ka maqan yahay ama beertiisa uu jiro markaasuu marka suuqa ka adeegan jiray oo carari jiray waagi dambe dhowr sano kadib ayaa maxamed muslime iyo asagii waxay iskugu yimaadeen meel janaaze ah marka wax ula iyo seef muusan wadan saxaabigu markaasuu intuu ninkii qabsaday yuusuf bur oogu waday buu ooga tegay marka mayd ahaan kadibna wuu iska kaco muusan dhimanin laakiin isagoon faraysan dhaqaaqaynin oo u qaatay inuu dilay ayuu ka tegey idan xukaamtii iyo umaradii meesha joogay muusan tixgelin ninkaa dhiiggiisu u waajibay in la dilo ee nebiga ku adgudbay xadki ilaahay buu ka oofiyey waxaan oga jeedaa salafku saxaabihi iyo khayrkoodba sheega xaqa in la sheego dhib kastoo jiraba iyo xilli kastoo la marahayaba inay caddeeyaan dhaqan bay u ahayd imaamkii cubaada ibnu saamit al ansaariy aljaliil waad garanaysaan asaga iyo mucaawiye ayaa masaa'il ka mid ah riba alfad bay ka niqaasheen xadiid buu marka u sheegay cubaada ibnu saamit xadiidkii fi saxiix muslim dheeraa buu u sheegay ee ku saabsanaa asnaafta lixda inay ribadu gasho aysan bannaanayn wix isku jinsa in la kala badiyo dayib mucaawiya wuxuu ihi waxaan filhayaa arrinkan hadda anugu aan ku jiray ugu haysato inuu xadiidka ka duwan yahayo uusan hawshu ay bannaantaan filayaa ribadiibu marka biijtihaadin wa ta'wiilin haystay cubaada go'aan buu ka qaato wuxuu ku dhaartay mucaawiyu meelaadu adugu waali ka tahay waa xilligii marka cumar khilaafadiisii siidina cumar marka wuxuu ihi ilaahay baan ku dhaartay waddan adugu aad mas-uul ka tahay ama aada amiir ka tahay inaanan ku noolaaninba aanan ku noolaanin baa ballan ilaahay ku qaaday buuri wuu iskaga soo jirooday madiinuu soo aaday marka cubaada cubaado maxaa ku helay waddankan kugu ogaa eed caalimkii sheekha ka ahayd maxaa kaa keenay qisadii baa oga sheekeeyey markaasuu idhi ku noqo waddankaadi faqabax allahu ardan lasta fiiha lasta anta anta lasta fiiha anta wa amhaaluka buur ilaahay dulli ha ku rido oo duf ha ku baxdo dhul adoo kale uusan joogin buur niman xaqa sheega oon cidno ciisin oon wadaahad ka cabsanin oon boqor u tixdhigin niman noocaasa dhul aysan joogin ilaahay hawa amiiru lbayaani waddacwa watawxiid weeye saacaddan laga bilaabo adigu amiir baad iga tahay xagga siyaasadeed laakiin cubaada ibnu saamit laa imrata laka calayh marka haddee halkaasay salafku xaqa ugu addimi jireen oo u sheegi jireen inta xaqa ogaatana waa ku taageeri jire laakiin beryahan dambe nin xaq sheegana waa iska yaraaday kii xaqi sheegana cid ku taageeri baa iska yar iyo cid badbaadinaysaba cabdiraxmaan ibn bakr asidiiq radia allahu tacaala canhu ayaa xilligii mucaawi bnu sufyaan oo amiirka ahaa waa isagii damcay in wiilkiisa yaziid uu khilaafada ku wareejo waliyucahdi ka dhigay dadkii muslimiinta waa kii marka beeca laga qaaday ee isagoo noolba qaybo ka mida beecada laga qaaday ama muxuu ahaye hawshaa laga hadlay marwan ayaa maalin maalmaha ka mid ah ee ka khudbeeyey madiina oo yidhi isagoo khaliif noqdo wiilkiisu mucaawina arrinka isagana waa kaga hadlay shaam marka wuxuu ku yidhi cabdiraxman bakr innaka wallahi lawadidta ana wakalnaaka fi amri baniika oo fi fi amri baniika ila allahi subxaanahu wa tacaala wa inaa wallahi laa nafcalu wallahi latarudanna hada alamra shuuraa bayna almuslimiin aw lanuciidannaha jadacatan uma kharaj wuxuu ku ilaahay baan ku dhaartay maca waxaad jeclaan lahayd inaan iska kaadayno oo wixii aad soo madhoodhaysa aan kugu taageero ayib ama wiilashaada wixii aad ku maamuli aan ilaahay u tala saarno faraha ka qaadno ilaahay baan ku dhaartay yeeli mayna buuhi haddaad aad aad wanaag doonayso arrinkan khilaafada iyo maamulka iyo talada muslimiinta ku soociyo ayagu ha ka tashadeen oo shuura ha noqo siduu shuura u ahaan jiray haddii aad diido soo ma aha dagaal cusub baan allah allah ku dhaartay aanu bilaabay sharciga ilaahay oo lagu tuntay gaaloo gacal laga dhigtay ahlu tawxiidkii ahlu jihaadkoo la colaadaysto la fogeeyey dulmi iyo eexo qawmiyiyo calmaaniyo muxuu ahaaye dimuqraadiya kufriyaad iyo muxuuaha tacdiilu sharaa'ic howlaha iyadu ha isweydiinin kufriyaadka asagaa waa in laga dhiidhiyo ummadda runta loo sheego ninkii aan halgami karin ee muxuu ahaaye qitaal fii sabiilillah aan geli karin oon gacanta ka halgami karin kelimada runta ha ka sheego bal salafku marka la weydiiyo culummada qaarkood la muqaaranaynayo ninka xaqa sheegay fadili jireen alimaamu maalik ibnu anas imaamu daarilhijra iyo ibn abi di'b ayaa axmed bin xambal la weydiiyey keebaa qiimo badan baa layidhi ibn abi di'bi dayib iyo maalik ibnu anas oo imaamu daarilhijra keebaa qiimo badan markaasuu axmed wuxuu yidhi ibn abi di'bin aslaxu fii diinihi wa arwacu waracan wa aqwamu bilxaqi min maalik cinda salaatiin wuxuu yidhi maalik waa nincu ummadda wuxuu sheego uun isagu naftiisa u nool buu idhi laakiin ibn abi di'b waa rajulu umma waa caalimu umma wa caalimu milla weeye maxaa yeelay ibnu abidi'i baa ka wanaagsan diinkiisa kaga wanaagsan maalik asagaana ka xawaamiirsuna ka waricsan asagaa diinka kaga toosan min maalik cinda salaatiin laakiin maalik sida kaleu diinka ugu fiican laakiin boqorrada wuxoogow hadaayadku iska aqbali jiray wuuna muxuu ahaaye kuma kakanayn oo kuma adkayn isagoo inkastoo waagi dambe aad iyo aad ugu adkado ilaahay garaaceen oo dileen oo jilciyeen oo masaajidka nebi maxamed inuu ku tukado uu awoodi waayey haddana ibnu abidii baa baac dheera oo kasii qiimo badnaa abu jacfar almansuur oo nin ahaa safaag ah oo aad iyo aad u dhib badan oo reer cabaasi ah ayaa maalin maalmaha ku yidhi ku yidhi ibnu abidibiso nin caadil ah oo cadlia ma ihi oo ummadda u garsoora wuxuu idhi amiirow su-aashaa nin kale weydiin aniga iska kaydaa may adaan ku weydiinayaa buuri wuxuu aniga haddad weydiisay bibaabika dulmigii ayaa faafay oo ku baahay magaalada iska badaayay gurigeedaa ugu dulmi badan meesha adigu joogtay iyo albaabkaada in dulmiga laga sariirta ay munaasabka ahayd buu dulmigaba hadheeyey buuri faasiq faajir ah oo daalimaad tahay buuri idan kamaa fii taariikhi baghdad mujalladka labaad saddex boqol iyo labo ayaa qisada lagu faahfaashay salafku ninka xaqa u istaaga ee maxaanku dhahdaayee ku dhiirada ama loo dilo waa ammaani jireen wanaag bayna u arki jireen laakiin beryahan dambe xataa ninka xaqa u soo istaaga ama u dhintaay nin khariban oo iskharibay oo ruksada ilaahay qaadan waayey ama munxarif mutahawir oo mutasarrica oo waxba garanaynin baa loo arkaaya alimaam eerkood ba muctasim baan ujeedaa waafiqi muctasim ba ay fitnadii iyo ma'muunba ay keeneen fitnadii khalqulqur'aan ay wuxuu go'aansaday intuu sameeyey ciidan iyo koox uu kawino ayuu beeca la galay beeca siriya iyo jamaaca siriya mujaahida ayuu diyaariyey arrintii baa marka fashilantuu la ogaado sirti baa baxday niman la qabtuu la garaacay baa sirtii bixiyey bakhdaad oo caasimadda ahayd dhankeeda kale ayuu ku diyaariyey ciidan iyo raayaad uu doonayo inuu afgembi milatary ku sameeyo dowladdan faajirada ee daalimada ah ee bidcada la timid kufriyada ah bidcada kufriga ah la timid marka waagi dambe waa la qabtay imaamkii waa la dilay axmed baa la weydiiyo ka waran ninkaas la yidhi intuu beecadaas qaaday sirriga ah jamaacada sameeyey doonaya dowladda islaamka inuu ku baxuu dumiya ka waran wuxumaa askhaahu laqad jaada binafsih nin aad iyo aad u deeqsi ah ayuu ahaabu deeqsi dexshay oo hadduu rugsada qaato oo iska yidhaahdo waawsha waan ka noqday waan ka toobad keenay su-aashii la weydiiyey khal qur-aanna uu yidhahdo waa sidaa oo ruksada uu qaato way suura gelaysay buu laakiin naftiisii buu deeqay ilaahay buu subxaanahu wa tacaala fadilay oo naftiisa ka doortay ibnu maciin baa la weydiiyey wuxuu yihi khatama allahu lahu bishahaada ninkaas shahaada ilahay ugu khatimay bal fii sunan abibakar alkhalaal waxaa ku yimid inahu alimaamu shahiid magacaasuu la baxay alimaamu shahiid baa lagu idlaaqi jiray amaa maanta waxaa weeye ninkii shahiida ama gaaladu ay dilaan sidii mujaahidiinta u dembeeyey hadda maraykanku ay dileen iyo kuwii ka horreeyeyba waxaa weeye niman fataaniya oo mutahawiriina oo ilaahay ummadda ka soo qabtay bay munxarifiintu iyo culamaa usugu maanta u arkaan shataana bayna alcaskarayni faman yakun mutaxayiran falyandur ilfi'ataani awsaaci ayaa ninkii boqorka ee cabdullahi ibnu cali safax la odhan jiray reer bin cabaas cabaasiinta bilaabayba ninkaasaa ayaa maalin maalmaha ka mida u yeedhay markaasuu ku yidhi awsaaciyo waxaan ku weydiiyey dhiigga reer bani umaysoon ima bannaano iyo xoolahoodaba markaasuu ku yidhi ma bannaano xooluhu waa xaaraan dhiiggooduna waa xaaraan ninkii xad ku dhacay mooyee nin kale dilkiisu ma bannaano xadkaasuu marka dil ka waajibahayo ninkii ridda ku dhacay ama xad dhiiggiisu ku bannaano ku dhacay la garay xoolihii ay xaaraan ku qaateen ayaga ka xaaraankaaduna waa ka xaaraan muslimiintaa iska leh dhiiggan dhiig kuu bannaan ma aha alimaamu dahabi markaasu wuxuu ihi awsaaci mar kastoon kelima ku hadlay waxaan sugahay madaxayga madaxda goormuu dooli ayaan lahaa buuri seefo marka dhagalka laga siibay baa garabkayga laga taagnaa oo hareerha laga taagnaa albaabkan ka soo galay ilaa boqorku meeshuu fadhiyay rag baa safnaa bilow seefa gal galla qaba oo marka iyo goolla waa taalay muxuu ahay roog muxuu ahay markaas bambiiro ah oo lagu ama idiina oo lagu talagay dhiiggu inuusan ku daadanin ruuxii la dilo dhiiggiisu marka mar kasta waxaa sugaya buri in lay dilo nafta laga gooyo marka hadalka aan dhammeeyey ayaan idhi bur ma iska tegi karaa waa tegi kartaa buuri markaan laabteen sii socday yacni waxaan sugahay buri goormo madaxaado dooli ilaa ilaahay badbaadiyey dahabi baa tacliiqinaya qisadaas iyo dhacdada ayada wuxuu leeyahay kaana melikan jabbaara safaax buu dhihi abu cabdillaahi safaax wuxuu leeyahay kaana melikan jabbaaran safaakan lidimaa'i sacba almiraas ninkaa nin dadka iska laayo baabiyo ummado dhan baabiiyey oo toddobaatan ruux oo reer binu umeya maalin keliya gowraco weliba mas-uuliyiin ah iyo culmoba leh iyo muxuu ahay akhyaarba leh iyo acyaanba leh maalin keliya dilay ayuu haddana awsaaci xaqiibuu ku dakrahaya u sheegahaya laa ka khalqin min culamaa'i subuur sida khalqiga maanta adduunka dhooban ee culamahu suuga ah kuwaasoo kale muusan noqonin buri alimaam alawsaaci aladiina yuxasinuuna lilumaraa'i ma yaktaximuuna bihi min aldulmi waalcasfi wayuqallibuuna lahum albaatila xaqa qaatalahum allah aw yaskutuuna maca alqudrati min dulmiga xaqa ooga dhiga iyo xadgudubka baatilkiina xaq u roga ilahay ha baabiyo ha lacnadee kuwaasoo yaskutuuna maca alqudrati min bayaani alxaqi iyagoo awooda xaqi inay caddeeyaan nimanka xaqa ka aamusano kuwaasay lamid yihiin buri culamaau suu weeye mujalladka toddobaad sabxada boqol labaatan iyo shan buu ku yidhahdaa asyar ee sir aclaam nubala ha loogu laabto idan salafku sidaasay ahaa xadiidkii burayda waa xusuusataan alqudaatu halaatha waaxidun fi ljanna waithnaani fi nnaar فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار قضاد وصدح هل من نبا جنة كقلة لبنا وأهل النار نينك جنة كقلة وانينك أسوى حقا يقان حقا ومدك حكمة على علم بوهوش كقلة على حق وعمل وعدن وكحكمة لبنا أهل النار كأه waani isagoo jaahil oo xaqi xukumay oo gar baan qaadiya maxkamad baan fadhiisan yidhi marka jawr iyo baatil xukumay maca jahlin midna waa mid xaqi garanayo marka eexday oo shahwiya shahawaad baa qaaday shubahaad xogow shilimuu qaato waa eexday inadeernimo iyo casabeed baa qaaday ninkaasi waa ahlunaar waxaan oga jeedaa xadiidkaas saxiixa ah ibnulqayim baa tacliiqinu wuxuu leeyay sida qudaadu ay saddex u yihiin qaadin fi ljanna wa qaadiyani fi nnaar sidoo kale falmuftuuna halaasa qolyahan fatwada culummada ama diinta sheega akhriya ama wacaadee muxaadiriinta saddex weeye walaa farqa baynahum buuri ila alilzaam ninka qaadiga awood inuu leeyahay oo wuxuu xukumay uu ku ilzaaminayo keliya iyo ayuu la dheeryahay ninka muftiga muftigu xaqu waa sheegtaa xaqii buu sheegaa wixii buu caddeeyaa sheegaa ama fatwada calaa jahlin waa fi nnaar ninka laakiin xaqi garanhaya ummaddana run ugu sheega muftigaa waa ba sheekhulislaam ibnu taymiya raxmatullahi tacaala calayhi baan maqlay ba isagoo leh ambiyadu waa khayru waa khayru nnaas dad ambiyada dadka raacay culummada ee wan wanaagsan ee sulaxada ah sidoo kale ummadda waxaa u shar badan man tashabbaha bilculamaa'i yuuhimu annahu minhum walaysa minhum fakhayru nnaasi bacda alanbiyaai alculamaa'u waashuhadaa waasidiiquun waalmukhlisuun wa sharu nnaasi man tashabbaha bihim walaysa minhum kitaabkiisa addaa loo yaqaana waa dawaabu sidaa ku sheega waxaa dadka u khayr daran oo u shar badan ninka isku shabaha culummadii dhaxashay cilmigii iyo diinka nebi maxamed xaggana caalim suu ah ama caalim sayi ah oo diintaan ka run sheegayna waa sharu nnaas dadka aakhiro loo hor cadaabaayo waxaa ka mid ah caalim lam yacmal bicilmihi caalim sayi ah ka mid ah culummadu waxay u qabiyeen culummada maanta joogtaa loo qaybiyaa iyo markii fasaad dhacaaba culamaau caalimu milla wa caalimu umma wa caalimu dawla nin dawladaha u fatwoodo markaasi ayagaasun wax u feermeeya oo yaa sacaadat alamiir wa yaa sacaadat almelik am nuxall aw nuxarim yidhahdoo kale midna waa caalimu umma oo ummaddaasuu marka u fatwoodaa oo ayagaasuu ku xidhan yahayo caamadu siday jeceshaybuu u raacaa ayagaasaa iska wato isteerinka u haya kana waa fasahaaday ninka la doonaya waxaa weeye caalimu milla nin diinta ka run sheega ummaddana badbaadiya kelima waxaynu ku khatimaynaa amhila iyo muxuu ahaye tusaalooyin min aathaari culamaa'i suu fii tadliili alumma tusaalooyin iyo dhacdooyin ku saabsan dhaawaca iyo raadka ay u geysan karto ay u geysan karaan culamaau suu ummadda dhumideeda iyo fasaadkeeda axadu lqaf oo misri ah dhintay hadda ka hor sheekh marka min shuyuukhi alazhara ayaa hawshii tacliiqiyey wuxuu yihi laqad maata xabiibu llahi wa xabiibu shacab waa caalim min culamaa'i shuyuukhi alazhar nasraani munasir ahaa oo qays iyo boob min rubaani nasaara oo qibti ah oo ummadda masar ee muslimiinta iyo caamadooda fasahaadin jiray ayaa wuxuu ka leeyahay nin wadaadoo culamo isku sheegahaya laqad maata alyawm maanta waxaa geeriyooday xabiibun xabiibullah ilahay ninkuu jeclaa ayaa geeriyooday wa xabiibu shacab shacabkuna uu jeclaa idan ninka noocaasa haddii loo caalimu iyo diin ka qaada maxaad ku samayn kuwa noocaas oo kale ah ayaa maanta ummadda ku fadhiya yaa sadaarada haysta qanawaadkii ka muuqda fadaa'iyaadkii kuwaasaa yaalla maraakiistii iyo abxaastii iyo alazhar ilaa ayn kitaabka loo yaqaanaa sacada afartanaad ilaa afartan iyo koobaad ka heli kartaan ninka loo yaqaan axmed sakarno ama sukarno ee murtadka ahaa ee madaxweynihii indunuusiya ahaan jiray ee iyo bilad geesinimo iyo waxtar iyo hofnaan iyo wanaag iyo muxuu ahay dhaqan wanaag bay ku siiyeen waana murtad mulxid ah oo shuyuuci oo bacdi ah oo ilxaadi ah oo calmaani ah intaasuu cudurba qabay markaasa ummaddii reer indunuusiya waxaa weeyaan dhagafaar bay ku noqotay saaciqa iyo sadmay ku noqotay in ninkii noocaasa ummadda baabi'iyey xaaqay xataa markuu mabda'a kufriga a keenay ummaddii ka soo horjeesatay culummadii waa baabi'iyey inna xabsiyuu ka buuxiyey inna waa gumaaday wa maca daalika yuctaa doctora fakhriya la siinhayaa min culamaai alazhar wa majlis alazhar musiibiintada la eg weeye wasiir lawqaaf wa shu'uun azhar ayaa wuxuu amray in salaatu lghaa'ib lagu tukado lumumba ninkii loo odhan jiray ra'iiskii congo ee hore ee garanaysa shuuciga ahaa ee kaafirka ahaa tayib bal iska badaayay moscow shaaric weynoo ku yaalla jid weynoo ku yaalla magaciisa loo bixiyey maadaama uu bacdiga iyo ishtiraakiga iyo shuuciyada uu adeegahayay ninkii noocaas ahaa caalim min culamaai alazhar caalim sayi ah weeye ayuu wuxuu faray markii uu dhintay in lagu tukado salaatu lghaa'ib ra'iiskii majalisu taxriir alazhar ayaa wuxuu ka hadlay oo maqaal ka qoray waxdadii annaasiriya markay midoobeen suuriya iyo masr wuxuu leeyahay alwaxda annaasiriya yaa afdalu min alwaxdati almuxamadiya nabigu inuu ummadda mideeyey oo ansaariya muhaajiriin mideeyo walaaleeyey waxdada islaamka iyo in islaamku iimaanka uu ka dhigay alwaxda uu ka dhigay oo waxdada iyo midnimada islaamku iimaanka iyo tawxiidka bes uu ku xidhan yahay waxaa ka qayb badan oo ka fiican buuri waxdada uu sameeyey cabdinaasir uu sameeyey kufriyaadkaas marka ra'iis taxriir majalat alazhar baa waxaa ku hadlaaya culumaduna marka daawanaya ama alfataawa almudilla ee muxuu ahay sanadyahan dambe in badan soo baxday ee adduunka ka dhacday haddaan aan wax ka soo qaadano sheekha loo yaqaana xaamid ibn cabdalla cali ayaa maqaal qiimo badan qoray oo ugu magacdaray adallu cishriina fatwa fi taariikhi almucaasir waxaa ka mid ah qodobaha ku yimid meesha ayada ah idinkuna aad ogtihiin in badanna ka warqabtaan alfatwa bitacdiil aljihaad fi hada alcasr idan culamaa uu suugu dhibaatooyinkay geystaan ummadday majara habaabiyaan waa dhumiyaan way minjaxaabiyaan ummadda ayay cameeyaanoy mara ku xidhaan mugdi ah jid nafaqaan meel looga baxayn mugdina way ku hogaamiyaan macnawiyaadka iyo tayada iyo gobnimaday ka dilaan dad dulli ah oo wax kastaba aqbalahaya ayay ummaddu noqotaa idan inuu maanta jihaad jirin oo jihaadku kastaba maanta uu baatil yahay oo waxa duunya ka socday uu kabtuur yahay uusan xaqa ahayn baa la futuuday waxa lagu andacoodana waxaa weeye dacfu ulumma fadwada noocaasa waxay soo baxdaa ama la bumbuuniyaa ama la dadargeliyaa mar kastoo ixtilaal ajnabi uu dhaco say marka ugu shaqayso ugu adeegto mashruuca marka maraykanka iyo reer yurub iyo alxarb asaliibiya alcaalamiya alyowm markii u horraysay fadwada noocaas ay soo baxdana waxay ahayd kun sideed boqol konton iyo toddobada taqriiban markii ingiriisku uu ku soo duulay caalamulislaami oo uu ka soo bilaabay hindiya uu ka soo bilaabay dadkii waagaa fatuuday niman suufiye ah iyo niman qaraamito ah iyo qadyaani ayay ahaayeen qadyaaniyiin bay wixii hawshaa bilaabay ahaa kadibna taa waxay dhalaysay in muslimiintu halgan ka fadhiisteen hindiyo imaara iyo dowla islaamiya ee qaatibatan ahaydna ay gacani ka baxdo oo maanta marka gaari la wareegto waxaa ka mid a aahaarta xunxun ee culama suul la yimaadeen alfatwa bisharciyati alqawaacid alajnabiyati fi duwal islaamiya cala anahum mucaahaduun maca ana alislaama yuxarimu asilaaxa alajnabiya fi ardi alislaam fakayfa biinshaai alqawaacid alati takhdumu مشروع هيمنة يستهدف كل مقومات الأمة فهذا من نواقض الإيمان أصلا وهذا وحي فضول رئيس سعودي غير كود بلي رئيس خليج بلي إن أي بنانتا أي إنسان لجي ملتري لغا دي سنكر ودما إسلام أو رئيس يوروب يا رئيس قلبيتك يا مرايكن با أي سلجي ملتري أي كردستان ودما إسلامك وذاته إن مساكين تانا وإيغ فطوضي إن يسيجو الكران marayk muxuu ahaye gaaladan u shaqaynaysa maraykanka arrimihiisa iyo mashruucii maraykan u khidmaynaysa u adeegaysa ee amisomta iyo burundiga iyo muxuu aha ugandiiskaba leh idan in saldhigyo milatary wadan islaan gaala ay ka furtaan hubaysan oo kaa awood badan ama kuga awood aba xaggana la yidhahda waa mucaahadiin mucaahaduun weeyo dhiigooda ma banaano la yidhahdaay idan waa naaqid min nawaaqid alislaam marka sacuudigaa laga furay iyo riyaad iyo meelo badan haddana waad maqlaysaa in laga furay muxuu ahaye imaaraadka salig milatary fariisku ka samaysanayo qaacida siiliya oo qatar ka furayd meel aysan marka qaacida milatary aysan ku lahayn gaalada maanta ma ay jirto wadaadana hawshaa fatwooday wadaad xumaa fatwooday waxaa ka mid ah alfatwa bijawaazi bijawaazi alindimaami ila juyuushi alquwaati almuxtalla bishardi an laa yakuuna fi lcamaliyaati alqitaaliya bimacna aakhar laa ba'sa an yakhdumahum aw aw yutarjima lahum liyaqtuluu muslimiina waliyaxtalluu ardahum waxaa ka mid ah in la fatwooday inaan ciidanka maraykan lagu biiri karo oo ciidanka reer yurub lagu biiri karo ciidamaha reer galbeedka iyo afrikaankaba iyo midowda africa iyo igaadba in lagu biiri karo si markaa muslimiinta iyo mujaahidiinta loola dagaalamo waadaa fatwooday laakiin bishardi waxay yidhaahdeen waa in adigu dagaalkaadan ka qayb qaadanin adoo muslim waad ka qayb qaadan kartaa ciidamahaas iyo alquwaat alcaskariya wasaarat addifaac alcaskari idan waad geli kartaa laakiin bishard waa inaad adigu camaliyaat alqitaaliya safka ha gelin laakiin adeeg ukhrij mee bawaagta u qor saadka iyo raashinka qaad tayib hawsha way bannaan tahay raggii saa fadwooday qardaagu baa ka mid ahaa markii ciraaq lagu duulahayey ee lagu duulahayay afghanistan iyo meelo lamid ah waa la weydiiyey uuna fadwooday fadwa matbuuca musajala weeye rag badan baa hawshaa fadwooday idan howlaha noocaasa waa fara badan yihiin waxaa ka mid ah in la waxaadna ogtihiin hadda maraykanka keliya waxaa ku jira shan iyo toban kun oo askari oo islaam sheeganaya shan iyo toban wasaara muxuu ahaa wasaaradda difaaca maraykan ka tirsan waxaa ka mid ah alfatwa asnaa alhujuum alamriki cala afghanistan laba kun iyo kowdii biana jihaada alquwaat alghaaziya fi afghanistan qitaalu fitna walaysa jihaadan wa miluha fi shani lixtaal liciraaq ciraaq marka lagu soo duulay maraykanku qabsaday ama afghanistan lagu duulay maraykanku qabsaday muslimiinta iska caabinta bilaabiyey halgankii jihaadka bilaabay ee tabarta yaraa hawshay wadeen wadaadaha fadwooday reer sacuudi iyo reer ciraaq muxuu ahaaye iyo caalama islaamiga meelo badan ka jooga ayaa fatwooday qitaalku inay qitaalo fitna kuwa hadda joogay soomaaliyeed qaybo ka mid ah ama badankooda waxay fatwoonayaan in la dagaalanka etoobiyaanka iyo la dagaalanka mushrikiinta qubuuriyiinta suufiyada ah ee muxuu ahay murtadiinta ah iyo kuwa hadda gaalada ee waddanka joogay qabsaday la dagaalankoodu qitaalo fitna ay u arkaan waana fatwa u khidmaynaysa mabaadi'da iyo masaalixda reer galbeed iyo saliibiyiin marka wadaadaan wax badan ogeyn fadwo noocaasa waa ka soo baxdaa baabka wadaadxumuuq saa ku galaayo ku ogow waxaa ka mid ah alfatwa bijawaazi adukhuuli fi wasaarati alghazwi alamariiki alciraaq in la fatwooday in la geli karo waa innaga hadda soo tilmaanay ama nin kastoo muxtal ah ama kaafir kastaba in wasaaraddaayada laga qayb qaadan karo bal waxaa kaka daran in la fatwooday dowladaha iyo maamulada ay dhistaan maraykanku axmed karazaa iyo iyo muxuunku dhahday hadda idinla joogay asaga ad ag joogtaan iyo kan ciraaq ka jira iyo nimanka noocaasay gaaladu meesha keensatay in la yidhahdo waa weliyu amr daacadiisuna waa waajibaysaa baa la fatwooday oo muftiga reer sacuudi ee dhowlaha hadda jooga u fatwooday in lamid ah waxaa ka mid ah alfatwa bisixati ayi sulxin maca sahaayinati yatadamanu atanaazul can ayi xaqin islaamiyin fi ardi falastiin waadaa fatwooday inay suuragaltay bannaan tahay in yuhuudda sulxi lala galo dhulkii muslimiinta falastiinna qaybo kamida laga tanaasulo ibna baasi rag ka mid ah fatwooday oo culimadu waaga aada u radiyeen waana ku khaldameen arrinka asaga ah waxaa ka mid ah in la fatwoodo yacni fataawada mudilada ee ummadda dhumisay iyo culummada culummaha usuuha xaqiiqiyiinta ah ama wadaad fiican ayo usuushiisii markaa khilaafay waqad yufaariqu arajulu usuulahu lishubhatin caradat lahu aw lita'wiilin saa'iq si kastabaa noqotee fataawada noocaasa ummadda dhumaysa kuwaasaa ka mid ah waxaa ka mid ah in la fatooday in laga qayb qaadan karo laga qayb geli karo xafladaha iyo mu'tamaraadka iyo shirarka lagaga hadlaayo maa yusamaa maa baata yucrafu bixiwaari aladyaan fii suuratihi alxaaliya waa kufri iyo riddo wey ka qayb qaadka noocaas oga qayb qaato bisuuratihi alxaaliya qaabka hadda uu yahay ma aha inaad adugu xaqa ummadda u sheegayso oo gaalkii aad la niqaashayso oo diinka aad gaadhsiinaysa kama hadlayne qaabka hadda uu yahay ninka oga qayb qaatahay waa ku ridoobahayaa siduu sharxay alisheekh abubakar abu zayd kitaabihiisa dhowrkee taqaanaan ku sharxay waad ogtihiin muqra cabdallah hadda wuxuu sameeye riyaad ka samaynaya ama ka dhisaya oo socoto cimaara ee loogu magacdaray cimaara tawxiid alaadiyaan loogu magacdaray waxaa ka mid ah in la fatooday alfataawa almabniya cala almabda alwaطani بالمفهوم المعروف الغربي المنشأ وعلى الحدود السياسية التي رسمها المستعمر إن حدود هذا قالوا أيديين لا آمنه ومع ذلك مبدأ المواطنة والوطنية وحلقود ساي وكفر مجرد في حد ذاته مبدأ الوطنية إلا يومد الصومالي وطن باكد حيية ومواطنين تنوى اسكو حقوق مرتد كودا علماني كودا ديمقراطي كودا صوفي كودا قبوري كودا طيب iyo kooda muxuahay muslimka ee muwaxidka ah ee qiimaha badan waa isku xaq in la yidhaahdo oo saa la fatooday waa mabda kufri ah waana naaqid min nawaaqid aliimaan sidaa darteed fataawa lajna dan waxaa ku qoran ninkii yidhahda beled islaami ah dadka joogeen muwaatiniinta waa isku xaq waajibaadka iyo xuquqda waa u siman yihiin maadaama ay muwaatiniin kulligood yihiin waa gaaloobahaya waana kaafir bay yidhaahdeen waxaadna ogtihiin dastuurka uu ku dhaartay shariifkiiyo kooxiisu ay ku dhaarteen qodob waxaa ka mid a qodobka shan iyo tobnaad inuu ahaayo inuu midka saddexaada garan mahaye muwaadiniinta soomaaliyeed waxay u sumayiin xuquuqda iyo waajibaadka iyagoon loo kala qaadaynin muxuu ahaye lab iyo dhadig dabaqad aan loo eegaynin diin aan loo eegaynin idan soomaali muwaadiniin weeye dal baa ka dhexeeya murtadkooda iyo muwaxidkooda waa isku xaq waana isku waajibaad baa ku qoran baarlamaanka iyo shariifkuna waxay ku dhaarteen hawsha iyo kufriga noocaasa inay ixtiraamahayaan lajna daa'imana waxay fatwoodeen ninka noocaasa inuu gaal yahay bay fatwoodeen idan idan waxyaabaha noocaasa waa badan yihiin idan mabda'u almuwaatana waa mabda kufri ah kullu man yuctaqiduhu wa yu'minu bihi wa yutabiquhu asaguna cala markuu ogaaday bacdama hawsha u ogaaday waa ku gaaloobahayaa waxaa ka mid ah alfatwa in la fatwooday baa ka mid ah alictiraaf bisharciyat أو بشرعية الفتوى بشرعية قرارات ما يسمى بهيئة الأمم المتحدة المتآمرة دائما على قضايا المسلمين أو بشرعية مجلس الأمن على أنها معاهدات ملزمة شرعا يعني وهذا وحي فتوانها يا نمبا آخرين هي مقال قروي شريف كحديث ومعترفين دوليا شرعية هيستان دولية وعوان نوع زالزوي الله اسكا إلاليو inaad fadwoto adoo muslimo nin wadaada haddana tiraado qaraaraadka iyo go-aanaha ka soo baxaya umma almutaxida jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee golaha amniga waa qaraaraadkaas iyo go-aanadaas waa qasam in la fuliyo manduumada caalamkaynu ka tirsan nahay koox waxaynu nahay ka tirsan ummadda adduunka waxyaabaha noocaas waa kufriyada laska ilaaliyo in la fuliya ama loo taxaakumo ama la ictiraafaay hadduu qodobkaasi khilaafsan yahay sharcigeenna ama maslaxadda ummadda usadan u ahayn waa kufri mujarada fi xaddi daatihi waxaa ka mid ah in la fatwooday in la fatwooday gabadha muslimadda ah ee ka soo baxday nasraaniyad ee soo islaamtay inay dib u noqon karto wadaadihii adar joogay waadhowood waxay fatwoodeen aqbaata iyo qibdiinta soo islaama ee diinta islaamka soo gala inay dib u ridoobi karaan alfatwa bijawaazi iqnaaci nasraaniyati idaa aslamat بأن ترتد النصرانية وهذا وكفر يرد باتفاق المسلمين حتى الفرق الضالة الجهمية والمرجع أياق بين ردتها كما ورى مركا نينك فطوانا يأله مسلم سو إسلامي أيا ديب قالوبي كروانا بنانتهي سي مركا الأمة المصرية وحدده إذا إذا وجير كذا الله إلاليو وإن قبطيين سو إسلامي أي ديب قالوبان بي فطوالين ومع ذلك وعلماء الأمة لقوليه هاي ومفاتيري وعلماء الرسميين أيها وحلقين أجيسته dhibkaasaa maanta na haysta bal iska badahaya alimaam almutawalli ashaafici fii kitaabi arawda linnahu waxaa ku qoran haddii ruux muslima uu nin gaalaa kuu yimid adoo khudbaynaya ama muxuu aha yar mashquulsan wuxuu ku yidhi inaan islaamaan rabaa waxaa tidhi intaan hadalka dhammaysanayo ee tawxiidka i qabo kuri kelimad shahaateynka i qabo qaabka loo islaama i bar markaasa waxaa tidhi hadalka aan dhammaysto ama aan qadeeyo ama khudbada aan ka bixi yar fadhiiso wuxuu yihi wadaadkaasi ninkaa waa gaaloobay wadaadka khudbaynayay ama muxaadaraynayey ama yidhi hawshaana dhammaystay yar sug faqad kafar maxaa yeelay li'anna wuxuu raalli ku noqday ama ku qancay ninkaa walow nisfi saaca inuu gaal sii ahaado haddii aadaha laitiyaala ninkaa ku iman lahayd oo kufrigaa uu ku dhiman lahaa yaa mas-uulka ah khulaasada waxaa weye ilaahay ha laga cabsado walaaduhuna meel kastay joogaan diinta ha ka run sheegeen xaqana ha la sheego idinkuna ninkii wanaagsan ee qiimo badan ee saalixaad og tihiin ee aarada qaarkood ee farciyaadka iyo fiqiyaadka idinku khilaafa yaan la collaysanin laakiin fataawada noocaas oo kale ah ama xataa usuusha waaweyn dhaawacaysa ama maslaxada ummadda minjaxaabinaysa ama lagu yaqaano inuu munxarif yahay usul ahaanba kaasna ummadda ha looga digo ummadda zallaadka iyo hafwaas xuma ha looga digo wa maca daalika lagu tarbiya ixtiraamkeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu ka baryaynaa wixii wanaageen sheegay inuu idinku anfaco wixii khaladeen sheegayna uusan idinku aafaynin idinkana badbaadiyo anigana ii dhaafo culamaa u suga meel kastoo joogaan deganka aad joogtaan iyo meel kastaba joogaba ilahay ummadda inuu ka qabto xaqa ilahay hanagu mideeyo asaga hanagu dilo wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu ku saabsan ee uu yidhi xaqa iyo baatilku cinda aliltibaas marxalatu liltibaas calaamado lagu kala garta ma leeyahay baatilkiiyo xaqu haa waa leeyahay marjiciyana waa leeyahay astaamana waa leeyahay marjiciyada uu leeyahay waa in kitaabka iyo sunnada shayga loo bandhigo shay kastooo yimaada oo markaas soo kordha ama naazila min annawaasil ah ama xaaditha min axawaadis ama waaqaco dhacda ah waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa loo bandhigo iyo sunnada loo bandhigo iyo salafu saalix fahamkoodii ay ka fahmeen kitaabka asaga iyo sunnadaba wixii marka ay kitaabka iyo sunnadu iyo fahmu saalix salafi saalix umaraati kacaan xaq weeye asagaasaa la maraya astaamihiisa waxaa ka mid ah shayga baatilka ah inuu ummadda kala geeyo oo ummadda isku aafeeyo ayaa ka mid ah in naftu ay ku degdegto qalbiguna dhibsadaa ka mid a qalbigaadu waa dareemahayaa waxaanuusan fiicnay xasaasiyad iyo culeys iyo xaraj baad ka dareemaysaa lajlaaj weeye lajaj baa lagu yaqaanaa shayga xaq baatilka ah shayga xaqana waasicnimo iyo deganaansho iyo tumaanina laga helaa dayib waxaa lagu yaqaanaa shayga xaqa ah in ruuxu uu ku sugnaado usan isbedelin oo maalinkii uu aaminay ilaa maalinkuu ku dhimanhayo uu shaygu ku tooso uusan ka gaasirin baatilka waxaa lagu yaqaanaa kolba waa geedi socod waa marxali kaloo meel buu degaa ma sugnaa ma sugnaado iyaakum watalawuna fi diin atalawun fi lmawaaqif wa fi waxaa ka mid ah wafi diyaanaat baa lagu gartaa waxaa ka mid ah gaaladu inay taageeraan shaygaasi ama ay ammaanaan waa calaamin calaamaati albaatil naftu inaysan dhibsan had iyo goorna ay muxuu ahay hawshaasi ku degdegto inay xaq min xuduudi nafsi ku jirtaa lagu gartaa waxa shaydaan iyo nafba ay kugu caraabiyaan gaalla uu dhilqaado ama uu ammaano ama uu soo dhowaysto kitaabka nebi maxamedna kitaabka ilaah iyo sunnada wax looga waayo muslimiintana kala geeya calaamaad noocaasoo fara badan buu leeyahay muhimmadduna waxaa weeye haddii aad caamal tahay culummada muslimiinta ee halgamaya ee maanta jihaadka u taagan qowl iyo af iyo adinba ugu taagan kuwa ayagaa inaad ku xidhantood wax weydiisato ayaa la doonhayaa nimanka sarandooyinka qabee calulaha waaweyn iyo kabaha obinka magaalooyinka la wareeya bokoradaha quruxsan dhowrka boqol la siiyo maalinkii xabad la gaadhana aan xabadda ridayna ama cararhaya ama hargeysa iyo puntland ka dhacaya markii xogow yar la helana magaalooyinka soo buuxiya kuwa noocaasa calaa curfi salaf fasaqa mujrimiina weeye fatwana lama weydiiyo ilaahay subxaanahu wa tacala laga cabsado ha la iska ilaaliyo waxaa noocaasa ninkastoo maanta soomaaliya waa garanayaa in cabdilla xasan baa waxaa laga sheegay gaalnimuu ku ammaanay kaa dhimay hawsha waad garanaysaan soomaaliya dad aad u caqli badan oo wax fahmo weeye caamiyo ciroolo wax fahmi kara caamiyo caalimba waad garan kartaan maanta ninka gaal uu doonahayo ama daa'ifada muslimada ee adduunka o dhanba joogta meel kastaba ka halgamaysa ee la qaharee la dhibe ee la baabiyo ee la tashriidiyo nimanka noocaasa ahlul xaq weeye ayagaas la garab istaago dulligooda waa dulligii islaamka jabkooda waa jabkii islaamka guushooda waa guul islaam adaa'ifa almansuura ayaga weeye cid kala maanta ma aha sida uu sheekhulislaam raxmat ullahi tacaala calayhi fii majmuuci alfataawa mujalladka labaatan iyo sideed wuxuu ku sheegaa markii awsha uu ka hadlaayey adaa'ifa almujaahida bishaam wa daa'ifa almujaahida bimisra ayaa maanta ah daa'ifa almansuura buuri ayagaa dagaalama kullu man yuqaatilu cala addiin ninkaasaa maanta xaq ku taagan wadiilu liman qaatala calayh wakafaa birabbika haadiyan wanasira wabillahi towfiiq wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah su-aasha ah afartan culamaa isu yimid afartanka culummadaana waxay ku ijmaaceen oo isku raaceen in dowladdu ay dowla islaamiya tahay ma waxaad leedahay afartanka caalimba waa khaldameen jawaabtu waxaa weeye inay yidhaahdaan dowla islaamiya weeye waa ku khaldameen ilaahayna subxaanahu wa tacaala ha u dhaafo wadaaduhu waa ijtihaadeen ayaguna niman kulubkaan oo laisu keenay bay ahaayeen qayb jadiidiyaa oo munxarifiina ummaddana sirto mulabisiina oo meesha dhex fadhida bay yaa ku jirtay qolyo muxuu ahaaye muxuu ahaayey usuul suufiya leh waa ku jireen qolyo usuul akhwaaniya leh oo munxarifiina waa ku jireen kuwii markay annaga noo yimaadeen faylal dacwo a gudbiyey ee safaarada iswiidhangeeyey baa ku jiray afhayeenka culummadana ahaaba xubno baarlamaanna waa ku jiray xaggana culamo iska dhigahayey nimankaasi niman badan oo noocyo kala duwan ah ayay ahaayeen waxaa ka mid ah qaybo ka mida lagu yaqaanay cidaagooda iyo cadaawadda ay jihaadka u qabaanba taarikh ahaan loogaabaa ka mid ahaa niman badan oo sulaxoo qiimo badanna waa ku jirsayo faduuda noocaasa waa ku khaldameen khalad bayna ahayd sidaa darteed maqaalkii annagu aan ka qoray culumadii soomaalida aan u bandhignay een xukumka dowladda kaga hadlaynay maqaalkii yaraa wadaaduu waa akhriyeen kulligoodna niidada waa saalix linashr eena wuxuu ku qoraa taageeray ka mid ahaayeen asheekh maxamed cuhmaan calasow oon weydiiyo maqaalka akhriyey wuxuu yidhi haddaysan kuwa noocaasa eed ka hadashay maqaal ku qortay aysan murtadiin ahayn falaa acrif fi dunyaa murtadiin niman murtadiina adduunka ku garan maaya buuri sheekh maxamed uma laftirkiisu markaan maqaalka u bandhigay uu akhriyey wuxuu ihi maqaalkana waa maqaal saalix linashr arrintaana arrin layska yaqaanay ahayd nimankaani nawaaqid waaweyn bay ku dhaceen oo aanu ku saxnay maqaalka asaga waagi hore haddii dareen laga qabay oo shiki laga qabay oo soomaaliya wax fahmi weysay ama ay casabidii qabiil qaaday daaquudkaas iyo sanamkaasa berihan ummadda baabiiyey bilihii hadda u dembeeyey kooxda shariif waxay ku kaceen ay sameeyeen ninkii waayeela ama waxgarada ama caalima ama taalib wax fahmaya ah intaasaa ku filan nin baa laga sheegay hebelow haddii lagu dili jirayna anugu ku dili maayo haddii lagu garawax lagu sheegi jiray wax kuu sheegay soomaaliya hadday naga doonaysay inaanu garaacanun oo gacan oola tagno oola tegi mayno ilaahay wax oola taga ha u bixiyo hadday xaqa qaadan weydo laakiin intaanu wax u sheegi karra u sheegnay waanu tusaalaynay nimankaa nawaaqid dhowr oo fara badan bay ku dhaceen icaanat wa mudaaharatu almushrikiin waalkaafiriin cala almuslimiin almuwaxidiin baa ka mid a walaa iyo muwaaladay gaala siiyeen baa ka mid a taqniin alqawaaniin alwadciya ka mid a ixtiraamu alqawaaniin alkufriya ka mid a in alictiraaf bisharciya duwaliya ka mid a idan in mujaahidiintii ahlu khayrkii takfiir iyo khawaarij iyo tacni lagu sameeyaa ka mid a diinkoo la duraa ka mid a istihzaa iyo sukhriya bishariica ka mid a nawaaqid fara badan aqooneed iyo diinna leh inuu ka shakiyay nimankaa gaalnimo oo filmayo laakiin dhibkana haysta waxaa weeyaan wadaadaha qaarkood jahlun bilwaaqic ayay ku sugan yihiin saa darteed aqoon bay diintaa u lahaadeeni waxaa laga yaabaa jahlun bilwaaqic bay ku sugan yihiin marka haddaad tahay jaahil bilwaaqic macrifada diineeda leeda waxba tari mayso laabudda min fiqhin wa cilmin biddiin wa fahmin bilwaaqic sida saxiixa ah taase yay waayeen nimanna haddee marka waxayba ahaayeen niman dowladda ka tirsan alxaafid ibnu xajar markuu maraya xadiidkii sharxaayo subayca alaslamiya oo abusanaabil uu gabadha ku yidhi ciddada dhammaan mayso xataa tactada xataa tactadii aakhir alajalayn oo nabigu ku yidhi kadaba abusanaabil wuxuu leeya waxaa xadiidka ku sugan ninka muftiga caalimka ah mas'alada uu asagu dan ay ugu jirto ama ururkiisa taageeraysa ama xaq min xuduudi dunya ay ugu jirtaa su-aasha uu jawaabtuu ka bixiyahay laa tuctamad laa yustafta almufti fima lahu xadun min addunya wixii xad iyo shahwa iyo uu ku leeyahay fataawiduu ka soo saaray laa tuqbal fii fatxi baariha laga muraajaceeyo wadaaduu qaybna ururkoodii baa meesha ku jiray qaybna majmac bay ahaayeen qaybna akhwaan munxarifiin ay ahayen ila akhwaanku in fiican baa jirte qaybna jadiidiye lagu yaqaana cidaadoo liljihaad bay ahaayeen jahmiye ah qaybina niman sulaxoo qiimo badanoo la khalday bay ahaayeen taasi waa mid midda labaad afartan culamaa iska badaaya hadday maanta muslim culummada duniyada jooga boqol kiiba sagaashan ee shan iswaafaqaan ijmaac lama yidhahdo waa baatil hada laysa biijmaac biitifaaqi almuslimiin wadaadda afartana ama toddobaatana meelay iskugu yimaadeen wax muslimiinoo maanta hawsha ijmac ku tilmaami karaay ma jiraan inxiraaf iyo khata weeye ijmacna ma aha ummaddu inay racaana kuma qasbano sidaa darteed wadaaduhu meesha go-aanka ka soo saaray iyo muqaawamadu waa laba khasmi weeye xakam bay u baahan yihiin ee go-aankay soo saareen iyo cahdigay soo saareen ayaguu khuseeya wadaadihii afartanka ahaa iyo ciddii taageersan buu khuseeyaa muqaawadana ma khuseeyo annagana nama khuseeyo fatwadooda mulzamo naguma aha alimaam ibnu qayim raxmat ullahi tacaala caleyh wa qabl ibnu taymiya waxay taqriiriyeen xadiidkii abubasiir markay ka hadlayeen qisadii sulxu xudaybiya nabigu waa kii cahdi la galay iyo sulxi quraysh abubasiir abu jandalla waa kay iska fadhiisteen siif albaxr ay halgamahayeen zaad ulmicaadka fiqiyaadka uu ka saarey fawaa'ida dib ha loo muraajaceeyo waxaa kaloo arrintaa ka hadlay alimaam alwansharisi fi kitaabi almicyaar almucrib baa asna kaga hadlay xaafidku fatxubaarigu kaga hadlaa qisada markuu ka hadlahayo waxay leeyihiin ninka imaamka ah hadduu sulxi iyo heshiis iyo qodobo uu la galo dowlad gaalo ah muslimiinta kale ee dagaalamaya hawshaa ma khusayso mana soo hoosgalahayaan nebi maxamed go'aamihii iyo cuhuuddii iyo qodobihii uu la galay kufaaru quraysh hadday saamayn weyday oo ay soo hoosgeli waayeen muslimiinta qaybo ka mida oy ka baxeen oo halgan sharciga ay wateen nabiguna xataa uu fasax dow akhdara uu siiyey weylahu miscara xarbi miscara xarbin low kaana macahu axad wadaadaha afartana waxay madhoodheeyeen ama go-aan ay qaateen ama ha ku khaldameen ama ha asiibeen ciduu saamaynayo iyo cid lagu xukumi iyo ciduu laadimi midna ma jiraan waana khata allahna u dhaafo waxay sameeyeen wabilahi tawfiiq su-aasha ku saabsan koox muslimiina hadday tuulo qabsadaan ama magaalo ama gobol tagaan oy qabsadaan xuduudda ma oofinayaan mise dowlad islaamiya weyn bay la sugahayaan su-aasha jawaabteedu waxaa weeye dadka muslimiinta xuduudda iyo cuquubaadka ilaahay kitaabkiisa ku sheegay sunnada nebi maxamedna ku sugan inay fuliyaan baasaanoo waajib ku ah ama daa'ifa awood loo tuulo qabsatay ha noqdeen ama beel reemiyo meel degan oo ismaamulle ha noqoto ama qoys soomaaliyadoo marka ugaas iyo wabar iyo suldaan iyo isamle ha noqdeen xuduudda ilaahay iyadoo mutlaqa ay timid fii kitaabihi hal xad oo kitaabka ilaahay loo shardiyay imaam kuma jiro la soo heli maayo sunnada nebi maxamedna xad min xuduud illaah oo loo shardiyay imaam iyo dowlo islaami ana la soo heli maayo alxuduudu fi kitaab illahi wa fii sunnati muxamedin waa mutlaqa taasu mid weeye midda labaad culummadu waxay ku ijmaaceen ridwaan ullahi tacaala calayhim sida aynu fatwadii fatwadii mutawaladaeda ku saabsan daraa'ibka ee reer kismaayo soo weydiiyeen aan ku faahfaahiyey afartan iyo shan beej taqriibanka ahayd waxaanu ku caddaynay haddii dowla islaamiya la waayo in muslimiinta markaa jooga ay iyagu dowladba yihiinba gobol kasta dadka jooga ee muslimiinta dowlad ka ah waxay dowlada qaban jirtay bay qabanhayaan ninka caalimka ee masmuucul kelima ah odayga beesha hogaamiya daa'ifada mujaahidee meesha qabsatay kulliba waxay matalahayaan dowla islaamiyay matalahayaan bimacnaa waxay fulin jirtay bay fulinhayaan haddaysan markaa fidno ka weyn ka imanaynin oo khaasatan duqayda iyo cuqaasha iyo nimanka ugaasyahayo waxaa laga yaabaa hadday xuduudda fuliyaan ama wax qisaasaan in dhib loo geysta laakiin daa'ifa jamaacada muxtasibada ee mujaahidada dagaalamaysa ayadu ee ciddii soo weerartay iska celin kartaay xuduudda inay oofin kartaay khilaaf ma laha waxaada jira ee wadaaduu ku dhawaaqeen barhkoodna waa jahal murakab ah weeye ama waxaa weeyaan shubha gashay ama shahw ay wataan laakiin wax cilmi ku dhisan ama diin ku dhisani ma aha sidaa darteed sheekh muqbil kitaabkiisa khaaratul asrida iyo meelo badanba waa la weydiiyey su-aashaani wuxuuna leeyahay jamaacatu alxisba iyo daa'ifa almujaahida dowla waxay lahayd bay leedahay waa inay xuduudda fulinhayaan jihaadkana waa wadahayaan salafkuna dhaqankaa waa yaqaaneen dhaqan bayna u lahaayeen hadda waa inagii soo maraynay maxamed muslim maxamed muslimat alansaari oo ninkii ibnu yaamiin ahaa dilay ama xad ka oofiyey waa inaga soo maray ibnu cumar addoonkiisa ah ayaa waxaday markaasuu soo qabtay wuxuu u geeyey waaligii markaa madiina amiirka ka ahaa xadka ka oofay buuri markaasuu yidhi addoon cararay oo waxaday xad laga oofiya anugu ma qabo oo dowladdeedu saa ma qabto ibnu cumar wuxuu yidhi marka xad ilaahay anugu tacdiilin maayo intuu ka wareegay oo muddi qaatay ayuu gacanta ka gooyoy asagoo xadka oofiyey nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyhi xadiidkii fii sunan abi daawuud iyo axmed soo saareen yaa wuxuu ku leeyahay acajaztum miyaad ka cajisteen an tajcaluu makaanahu man yamdii liamrii nin haddaan xil u dhiibo oo xilka uu qaban waayo ka soo bixi waayo intaad casishaan in nin xilka oofiyo xuduudda oofiya inaad idinku magacawdaan ma awoodu weydeen aad buu nabigu saxaabada u canaantay amiirka iyagu hogaaminayay mujaahidiin bay ahaayeen koox la diray bay ahaayeen amiirka hogaaminayey ayaa nin muslim ah kas u dilay oo markaa wax ta'wiilayay midna uusan jirin markaasuu nabigu sal ly slam hawshaasaa loo sheegay aad ba u xanaaqay wuxuu i intaad casishaan nin amiiro qiyaaba maxaad u magacaabi weydeen marka alimaam ibnu taymiya wuxuu leeyahy halkan waxaa ku sugan nabigu wuxuu tafwiid ku sameeyey muslimiinta inay magacaabaan nin xuduudda iyo axkaamta u fuliyo haddii ninkii hore u wadi waayo wuxuuna ka hadlaa sheekh islaam ibnu taymiya fii majmuuc alfataawa marka la leeyahay xuduudda iyo cuqubaadka weliyul amriga iyo dowladda iskale waxaa weeye markay dowladdu hawsha fulinayso ama u taagan tahay cinda wujuudi dowlatin islaamiya ama markay joogto ayaa laga hadlahayaa haddii dowla islaamiya la waayo daa'ifo kastoo xadka oofin kartaa oofinaysa biijmaac hadday dowla islaamiya jirto laakiin ay tahay mucatila lilxuduudi waalaxkaam aw mudayica libacdiha ayadna waxaa ijmaaca waa la oofinhayaa xaqa asaga ah nina loo joojin maayo waxaa kale hadda socda waa sheeka baralay iyo war raqiisa weeye wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah barakaatu waxaan jeclaan lahaa su-aalaha inaad soo koobtaan xogow noocan maa waa dheeraadaan baan filahayaa wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah su-aasha ah gaalo muslimiin ay laysay oo fiicnaa oo qiimo badnaa ninka ku farxa dilkooda iyo baaba'ooda diintu maxay ka qabtaa diintu waxay ka qabtaa ninkaas inuu murtad yahay muslimiin baaba'ood iyo haziimadood ay gaalo baabi'isay dagaal muslimiin dhex maray anugu kama hadlahayo iyo qabaa'il isku duulay laakiin gaal muslimiinta oo la dagaalamaya lidiinihim walitawxiidihim wa jihaadihim gaalkii baabi'iyey baabi'intaas iyo burburkaa dhacay ninka ku farxaayey isagoo og nimankan inay muslimiin yihiin waa kaafir billahi alcadiimu xukumkaasuu leeyahay waana isku xukum culummadii muslimiinta ahaa ee maalikiyada ahaa waagii faransiisku iyo bortugiisku ay ku soo duuleen algeriya iyo muritaaniya iyo morocco ay ku soo duuleen ayaa niman muslimiin oo turkiyiina anqara anqaray ka baxeen iyo istanbul halgankii ka socda meliliya iyo sibta ka socday bay ka qayb qaateen kadibna markuu halgankii dhammaaday ay soo noqdeen turkiyay ku soo laabteen muslimiintii idan dowladihii reer yurubeed baa turkiya eedeeyey oo waxay idhaahdeen dagaalkii annagu aan kula jirray nimanka makaaribada ah waxaa ka qayb qaatay mashaariqi iyo istanbul baa ka qayb qaadatay intaasoo ciidan baa yimid dowladdii turkiya waxay samaysay nimankii mujaahidiinta bay qabatay way laysay alxaafid alciraaqi almaliki iyo nin kaloo xaafid ah oo la odhan jiray muxuu aha ibnu baya iyo ibnu zikra ilaa saddex caalim baa la weydiiyey oo la yidhi ka warrama waxay yidhahdeen niman laba xaafid waxay yidhahdeen nimankaa dilkooda waajibi yacni dowladda ay nimankaa laayay in la qisaastaa waajiba imaamna waxay yidhahdeen nimankaa waa gaaloobeen ree anqara iyo dowladda nimankaa laysay waa gaaloobeen maxaa yeelay nimankaa muslimiinta jihaadkoodii iyo halgankoodii baa loo laayey ay waanahooda caawiyeen ay kaaliyeen ay garab istaageen idan fa kullu man qatala almuslima bidiinihi wa bijihaadi waa kaafir bay fatwoodeen ninka ku farxaya islaam sheegay ninka asagaa waa murtad kaafir billahi alcadiim weeye bacdama calima ana almaqtuuliina waa muslimiin inay ahaayeen wabillahi tawfiiq bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wa aalihi wasaxbi ajmaciin culamaa u suu iyo fitnoo dhanba iyo fasaadka duniyada ka jiraba waxaa lagaga badbaadi karaa in wax la barto cilmiga ha la barto oo macaaqisha iyo maraakista iyo meelaha saldhigyaha iyo meelahaad joogtaanba dhallinyarada iyo ducaada iyo mujaahidiintaba nin kastaba wuxuu yaqaan ha laga faa'iidaysto culummada marka suu-a waxaa lagaga badbaadi karaa bilcilmi waxaa lagaga badbaadi karaa ilaahay subxaanahu wa tacala la baryo waxaa lagaga badbaadi karaa in lagu xidhnaado culummada xaqa u taagan ee ee mukhlisiinta ah ee iimaankooda lagu kalsoon yahay iyo daacadnimadkooda ee duniyada meel kastaba jooga ama markaa cabar lafaati ha lagula xidhiidho ama shabakaad cankabuutiya ha lagula xidhiidho ama wasaa'il kaleba ha loo maro ama ha idinla joogeen soomaaliya culamo badan oo mukhlisiina jooga kuwa xunna waa joogaa nin kastoo wanaagsan oo diintiisa aad ku kalsoontihiinba ka faa'idaysta shay kasta waxaa lagaga badbaadaa bilcilmi walikhlaas waxaa lagaga badbaadaa in muxuu ahaye lagu xidhnaado dadka wanaagsan ee qiimaha badan waxaa lagaga badbaadaa in laisku tashado ilaahay la baryo subxaanahu wa tacaala waxaa lagaga badbaadaa halganka in la wado li'anno hamiga iyo humuumtaba asagaas lagaga badbaadahaya waa shart min shuruud dukhuuli janna sida axaadiidban ku sugan marka ilaahay subxaanahu wa tacala hala baryo ikhlaasna ha lagu dadaalo cilmigana ha la ogaado degdega iyo xukumkana ha layska ilaaliyo ninku hadduu khaldamay goorna usuul wanaagsan iyo mawaaqif wanaagsan lagu yaqaanay mas'ala min almasaa'il oo ku khaldamay ha loo cudurdaaro lianna wuxuu ibnu taymiya yidhahdaa qad yufaariqu arajulu usuulahu lishahwatin caarida aw lita'wiilin saa'iq idan mawaaqiftaa horena ha laga faa'iidaysto raggaana ha la xifdiyo ninkii laakiin lagu ogay lagu ogaa inxiraaf iyo cidaa iyo la dagaalan dacwa almubaaraka wa tayaara salaf aljihaadi almubaarak ninkan ha layska ila ummaddana ha looga digaya ha la baryo muslimiinto dhanba waa idin salaamaya wasalam calaykum raxmatullahi barakaatu ilahay subxaana wa tacaala xaqa ha nugu dilo ha nugu kulmiyo asagana ha u gargaaro wabilahi tawfiq